The hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka dhonood nagala socotaan boggeega internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah lix iyo tobanka bisha febraayo sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaci anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aan idinku haynaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono waxa ay dhallinyaradu ku doortaan barashada culubta siyaasadda ee ay uga gaabiyaan barashada farsamada gacanta ee ay shaqo ku heli karaan
waxay ahayd dhallinyarada in lagu dhiirigeliyo inay jiraan fursado ay maxaa la dhahaa mustaqbalkooda dambe la xiriir keliya dhallinyarada waxay fiiriyaan maxaa hadda haddaa baratukuliyadan ha ka baxdo shaqaa qaba kartaa shaqadaas way dhammaan kartaa isla markii waa muddo koobanay noqon kartaa waxaa la rabaa dhallinyarada in lagu baraarujiyo maxay ahayd een, farsamada een, aniga hadda electricity aan doortay electricity waxaan ku doortay waddankan waxaa ka jira koronto xumo
sidoo kale waxaanan barnaamijka ka marnayn kaalimihii heesaha
adoonto raaci weli intuu ku dumay habeen mawjadii dusha kaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yeelaa hamoodin daroorti inuu daad kula tege kumudaarine jacay
hamoodin daroorintii inuu daad kula tegay kumuu daarina jacayl doondoonan dabcan dhegeystayaal idaacadda aad kaga bogan doontaan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha aad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dadka reer nigeria ayaa saaka kusoo toosay war ka soo baxay guddiga doorashada oo shacabka u sheegay in doorashada madaxtinimada dib loo dhigay ilaa toddobaadka dambe warkan ayaa yimid saacado yar kadib inta aanan la furin sanaadiiqda codadka waxaana uu ka yaabiyey dadka intiisa badan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka nigeria maxamuud yacquubu ayaa u sheegay wariyaasha in go-aankan uu ahaa mid aad uga adkaa qaadashadiisa balse ay lagama maarmaan u arkeen in dib loo dhigo doorashada si loo helo doorasho guul ku dhammaata warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in qalabkii doorashada aanan la geynin dhammaan waddanka wararka qaar waxay sheegayaan in qaar ka mid ah warqadaha lagu codeeyo iyo sanaadiiqda qaarkood la la-yahay doorashada ayaa lagu waday in ay si aada ugu tartamaan madaxweynaha talada haya maxamedu buhaari iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore atiku abubakar
in ka badan laba boqol oo tan oo ah gargaar bani aadamnimo oo maraykanku ugu talagalay dalka venezuela ayaa lagu wadaa inay maanta gaadhaan amaba u gaadho xadka waddanka venezuela uu la wadaago dalka colombiya gargaarkan ayaa la gaadhsiin doonaa magaalada cocota ee dalkaasi colombiya islamarkaana ku taalla xadka labada waddan ee wadaagaan iyadoo markii horeba halkaasi ay sii yaaleen qaybo kale oo gargaar oo isugu jiro cunto iyo weliba daawooyin gargaarkan ayaa halkaasi la geeyey kadib markii uu dalbaday hogaamiyaha mucaaridka dalka venezuela wanguedo si loo daboolo cunto yaraan iyo weliba adeegyo kale oo muhiima oo ay saameyn ku yeesheen dhibaatada dhaqaale ee ka jirta waddankaasi venezuela
warka caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna kala socoteen voice of america washington dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti waa hal meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa waa maxay sababta dhallinyaradu ay u doortaan kuliyadaha la xiriira siyaasadda iyo culunta caafimaadka maxaa diidan dhallinyaradu inay diiradda saaraan wax soo saarka gacanta iyo kuliyadaha la xiriira kheyraadka soomaaliya sida barashada culumta cilmiga beeraha wax soo saarka kalluumaysiga iyo farsamada gacanta oo la aaminsan yahay in dhallinyarada muruqmaalka hadday wax badan ku soo saaraan marka loo eego shaqa maalmeedkooda caadiga ah halka dhallinyaradii barata culumta siyaasadda ee caafimaadkana ay shaqola-aan ku yihiin magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya barnaamijka qodobkaas ayaan toddobaadkan ku jeexjeexi doonaa waxaa nagala qaybgelaya jaamac axmed shiil oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh kenya haddana ku sugan magaalada muqdisho injineer muuse cumar oo ka mid a dhallinyarada waxbaratay gaar ahaanna bartay kuliyadda i t-da loo yaqaan iyo maxamed cabdullaahi xaaji oo bartay siyaasadda dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada arrimahaasi waxaan isleeyahay waa baahi aada bulshada uga maqan dhalinyaradii sababta ay u geesmareen waxaan isleeyahay waxay isleeyihiin baahi arintaas ku saabsan hadda wadanka kama jirto laakiin anigu waxaan aaminsanahay
muuse waxaad baratay culumta i t-da iyo iyo maaragtay wax la xiriira laakiin waxaa la aaminsanya inay jiraan xirfado kaleo badan oo si dhaqsaa shaqa loogu heli karay maxaad u dooratay
wallaahi waxay ahayd cabdiqaadirow dooqayga oo ahaa inaan barto culumta i t-ga alxamdulilah haddana waa ii dhammaatay muddo laba sano ka hor laakiin waxaan aada uga baraarugay mar damba inay jiraan fursado ah barnaamijyadan kale oo ah waxyaabaha xirfadaha sida gacmaha oo kale lagu qabto ay ka mid yihiin korontada sameynta sidoo kale faneejarada waxyaabo badan oo aada muhiima haddana waxaan ku tali jiraa inaan dib u bilaabo barashada farsamada oo ay ka mid tahay electricity-ga iyo waxyaabahaas si fiican
sababtaad u dooratay dibaan ku weydiin doonaa maxamed social science aad baratay i r waxaa la isweydiin karayaa xirfadaha wax soo saar ee dalku leeyahay baahiyo badan baa loo qabay saaxiibada baahiya sheegan maxaa kugu riixa inaad marka hore siyaasi noqoto ood barato culumta siyaasadda
horta marka guud marka hore guud ahaan haddaan ka hadalno arrimahan farsamada iyo culumta la barto horta bulsho meel ku nool baahiyo badan ay qabtaa waxaana loo baahan yahay dhalinyarada lasoo saaraya in lagu beesgareeyo baahiyaha bulshadaas ay qabto si integration loo sameeyo bulshada isku dhammaystirto haddii qorsho bulshadaas u dejisan uusan jirin dhalinyarada waxbaranaysa haagaya qof walba waxay isdhehaysaa meesha ugu dhow ee kala qabsan karta nolosha inay kala qabsato marka beryahan siyaasaddaa lagu wada jaba dadka wada siyaasiyaa la noqday marka markaasaa nidaamka iyo dowladnimada iyo dadka inay hore uga biiraan oo si fudud barnaamijka ka socon karo bulshada dhexdeeda dadku focuska wada saareen laakiin way ahayd in bulshada dhalinyarada wax baranayso oo iskuullada kasoo baxayso jaamacadaha galaya in lagu hago filds kala duwan barnaamijyo kala duwan oo bulshada waxtar u leh
jaamac sida uu ku doodayo maxamed waan u imaan doonaa maaragta inaad kenya degan tahay ganacsiyo ka sameyda xirfadahan aad danaysantaha siday yihiin laakiin wuxuu leeyahay ma jirin suuq aan ku dhiiran karo oo xirfadaha gacanta la xiriira jira darteedaan siyaasadda u doorbiday marka maxaad uga jawaabi lahay maxamed waxaan ugu jawaabi lahaa waa runtii oo dadkii hadda xaggii siyaasadda ay u bateen laakiin waxaan aaminsanahay inay baahidani hadda ka tiro badan tahay sababtoo ay tahay hadda kambaniyo badan baa hadda soomaaliya kusoo biiraya oo sameeya farniijarada waxyaalaha noocaasa shaqaalihii waxaa loo jiifka cuntooyinka qalabka xafiisyada waxaa laga doontaa wadanadan dariskiina sida matalan kenya anuu dadan hadda aqaano waxay ka doonteen kenya hindiya meelahaas marka dhallinyaradeeni haddii ay baran lahaayeen anugu waxaan aaminsanahay vakansiga in iyagu inoo buuxin lahaayeen baahida marka waxa weeye maxamed waxaan ku leeyahay baahidaasaa ka ka ka badan hadda waddanka looga baahi badan yahay jaamac waxaa soo hadal qaaday injineera tahay marka hore laakiin inaad dib u bilaabayso farsamada gacanta culum la xiriirta maxaad dooranaysaa
wallaahi waxaan rabaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo horta waxay ahayd baraarujintan oo kalea in la sameeyo mar hore waxay ahayd dhallinyarada in lagu dhiirigeliyo inay jiraan fursado ay maxaa la lahaa mustaqbalkooda damba la xiriira keliya dhallinyarada waxay fiiriyaan maxaa hadda haddaa barata kuliyadan ha ka baxdo shaqa a qaba kartaa shaqadaas way dhammaan kartaa isla marki waa muddo koobanay naqon kartaa waxaa la rabaa dhallinyarada in lagu baraarujiyo maxay ahayd farsamada inay bartaan farsamooyinka Een, aniga hadda electricity aan doortay electricity waxaan ku doortay wadankan waxaa ka jira een, koronto xumo oo aan isleeyahay maxaa la lahaa waxaa mm, ku qabsatay shirkado gaar ah aa ku qabsaday wadanka Een, waxaan jeclahay mustaqbalka dambe inaan wax ka bedeli karo marka suuq waxaa kuu muuqda ah in in korontada iyo baahi badan ay jirto korontada la xariirto si fiican korontada ee, sida ee, ceelal ceelal xitaa waa ku jiraan Een, lasoo saaro biyo macaan biyo xaraar ah hadda degmooyinka inta badan muqdisho laga cabaa waxaan hadda aan ee, madiino ka socda maxaa la lahaa Een, ceelal gaar ah oo oo biyo macaan khamiis iyo jimco keliya noo soo daaya inta kale biyo xaraarna siiyaan waxaan jeclahay marka dhalinyarada in fursadahaas ay fiiriyaan ay aqoon u yeeshaan inay ma- meelahaas ay si fiican u fiiriyaan Eh, maxamed markaad fiiriso dhallinyarada xirfadaha leh oo aad noloshooda si maalilaha ula qaybsato ha noqoto gaarigoo kaa halaabo ha noqoto gurigoo korontadu ka tagto markaad fiiriso siday uma- u u maareeyaan iyo lacagahay ka helaan iyo siyaasaddii adigu aad baratay maxaa kuu soo baxo
Een, horta wax badana ii soo baxo Een, waxaa jirto een, qofku markuu farsamo badanaayo qofna ha- hasal badanna usoo maraa wuu soo rafaadaayo meel zero inta kasoo bilaabo ma ogtaa wixii kusoo koraa Een, la- tusaale ahaan du- da- da- da- qof waxaa arkaysaa een, mechanic ah oo asoyal garaash iska tegay biraha loo dirsan jiray irsha ka arki jiray saas usoo develop gareeyo qofna waalidkiisuu ka dhaxlaa Een, marka qof walbo fursadda iyo qaabka maskaxdiisa inuu u korto iyo wax ku fikra mustaqbal iyay ku xiran tahay waxa mustaqbalka dambe uu qaban doono laakiin qofkan lasoo abaabinba oo asaga een, een, een, meel cidlaa in maskaxdiisa ka korto oo aan la hagin oo direction aanan helin waa waa halkay dabeeshu geyso waa bac dabeesha sidatoo kale meesha no option option kale ma lahan meeshii uun dabeesha uga go'do oo bacdaa ku degato keliya iyo ku degaysaa marka markaan arko wallaahi een, waxaa ugu daran kuwa farsamada baabuurta oo kale ma, ma waxaa lagaa qaadayaa boqol dollar siddeetan dollar lacag ah, equipment aa lagu soo iibinayaa waxaa arkaysaa adigoo gaari ku socdo maalin walba ninka gaari kugu sameynaya guryo iibsanaya fahmaysaa oo oo lacag badan sameeyey afar xaas guursaday markaasaa waxaa dareemaysaa fu- fursadda qofkaas uu haysto marka laakiin adiga eh, bimacnaa ofanaad fursaddaas ma gaari kartid waxay ahayd waqti aadan dareemi karin ninkan fursadda uu heli doono uu soo bilaabay inuu barnaamijkan soo dhiso soo barto adig qofka ugu abaabiso marka wax waa la kala dhaxlaa markuu aabbaha beere leeyahay fursadda beeraha adoo yaraa ogaanaysa markuu dukaan leeyahay tusaale ahaan dukaamada qaar oo aan ka awe- ka- in- aan ka awe- ka adeegano in- in- xamarweyne iyo meelaha iyo waxaa arkaysa dadka hore ilbaxa ah caruurta galabtii waa lasoo wadaa dukaankaa la fadhiisinaa wax ma qabanaya ishaasuu ka eegaya odayga wuxuu galaya suuqa si u kala socdaan marka dambe ninkaas waxaa arkaysaa macaashka iyo alaabtii ha ha bimacnaa wixii ma- maskaxdiisa kusoo koraysa wuu soo fahmaya Eh, jaamac ma is leedahay way jirtaa baahi ahayd in farsamadii gacanta soomaaliya way lahaan jirtay dugsigii eh, farsamada bolotechnico baahi way jirtaa ah in la helo iskuulla farsamada la xiriira oo xirfada lagu bara dhalinyarada halkii jaamacadaha kaga kaga baran lahaayeen siyaasadda iyo iyo wax badanoo isdul saaran Ah, suxufi cabdiqaadir baahidaasi aad bay u badan tahay weliba een, way ka baahi badan tahay hadda een, baahida kastoo jirta oo sida dhallinyarada ay tiiga baratay ama aqoonta kale marka anugu waxaan oran lahaa baahidaasi waa baahi aada u baahan oo loo baahan yahay in maaragtay diiradda la saaro haddii ay tahay dowladda haddii ay tahay heedahan een, dhallinyarada tababara waxa weeye waa baahi aada u taagan baan ugu leeyahay
marka sidee suuq u yeelan karaan waxaan rabaa bal inaad noo sharaxdo aad baad u ammaanaysaa aad baad ugu olalisay laakiin suuq ma leeyihiin suuq way leedahay oo anigu laftaydu een, waxaa waxbaan kala socdaa anigu ganacsigayga waxaa ka mida eh, dhalinyaro torsha een, een, daahyada guryaha daaqadaha lagu hagaajiyo dhalinyarada aniga hadda ii shaqaysa almost lacag ilaa sideed boqol oo dollar ay ku shaqeeyaan bishii marka ninkii dhalinyarada ee hadda soo bartay AT-ga shaquu raadinaya waxaa laga yaabaa hadduu iminka kambeni ama shirkada ama xawaadaho kale lacag ka helo inuu ku shaqeeyo eh, saddex boqol oo dollar afar boqol oo dollar marka waad dareemi kartaa inay baahidaas ka badan tahay taasaan ku sababaynaya
Eh, muuse inkastoo waktigiyagii hore aad aad aad jaamacad iyo iyo meelahaas aada laakiin hadda farsamadii aad rabto maxaad is leedahay fariinta dadka kaa dambeeya ee dhalinyarada waa la wadaagi kartaa
fariinta aan la wadaagayo dhalinyarada waxay tahay waxaan rabaa dhalinyarada fadlan kaltiyadan aad isku daalinaysaan ee aad labada sano saddexda sano haddana markaa soo dhammaysaan aad shaqo raadinaysaan aad baagamuudada beled ku tihiin fadlan barta ee, maxaa la dhahaa, culumta la xiriirta ee, farsamada sida korontada een, maxaa la lahaa ee, biyaha furniture-ka waxyaabaha aa gacan ku qabsan karta sida bi- businesska hadda ardayda barata waxay intooda badan hadda be- beledka markaa marto aa arkaysaa dhalinyaro badan oo oo businesskoodii u u rogay maxaa la lahaa um, practical sida inay furteen baarbiyeero businessaan ku jirnaa ay ku leeyihin macnaha keliya ma businesska maaha inaad dukaan furato ama aa furato baqaar oo wax waaweyn aa ku hamiso aa ku hamiso waa maxaa la lahaa adduunyada waa jaranjaro tartiib aa, maxaa la lahaa aa, aa, aa, ee, ard- dhalinyarada waxaan ku ba- ku baraarujinaa fadlan barta ee, culumta ee, farsamada gacanta la xiriirta Eh, farsamada gacantu ma ahanoo keliya maxamed eh, makaaniga kuliyadda beerahoo kale eh, wax soo saarkii kalluumaysiga iyo kuliyado kale wax soo saar laakiin waxayna ku banina leeyahay jaamacadihii maxay kula tahay meeshaas Een, horta b- mushkiladda ugu weyn een, fitna cinda kula geel ee ee reer xamarku yidhaahdaan waa waa waa nidaam la-aanta iyo dowlad la-aanta soomaaliya kusoo jirtay Een, een, fildiska qaar sida kalluumeysiga iyo beeraha iyo een, een, een, wax soo saarka gudaha een, waxay u baahnaayeen dowlad qorsheysa een, siyaasad u dejisa oo ee, ku talagasha in ay horumariso wax soo saarka gudaha iyo xirfadihii lagu looga soo bixi lahay Een, sida kalluumeysiga een, beeraha kulli een, kuliyado dadka soo saaro kadibna mashaariic dadka ee, wax ku soo saartaan iyo iskaashatooyin iyo suuq dibadda iyo suuq gudaha wixii oo dhan in la iskugu habeeyo marka qofka hadduu intaasoo dhan u jeedi waayo wuxuu is leeyahay waxa ugu sukeeya wax kula soo bixi karto een, familkaada lacag ha ku aruuriyaan business baro ama nin adeerkaayo company furtay aa u maamushid ama n- meelaha aa qabqableysid marka wixii oo dhan waxay iskula soo aruureen social science iyo oral iyo waxyaaba ma fahmaysaa een, een, een, een, culuum yar oo oo superficial ahoo ma- macno badan aan ugu fadhin horumarka bulshada marka een, een, waxaan isleeyahay sababaha dhiirigeli waaye nidaam la-aanta waa laakiin hadda dowladaa timid falilah alxamd waxaan rajaynaynaa insha allah siyaasad neg oo ku wajahan een, jihaynta een, xirfadda iyo aqoonta dhalinyarada een, wax soo saarka gudaha iyo horumarinta een, een, een, maciishada gudaha in, in, in, in lagu dadaali doono Eh, maadaama barnaamijku uu yahay madashii dhallinyarada eh, dhallinyaradana ay si gaar uga hadlaan baahiyahooda fariimaha dadka ay qusayso ama dowlad ha noqoto ama hay-adaha xirfadaha bixiyo aada la wadaagi lahaydeen la xiriirta baahida farsamo ee suuragalka ee la heli karo ee wax soo saar kale maxay tahay aan ku wareeg jaamac ha een, waxaan ku ku odhan lahaa anigu een, een, arrintaas iyada in matalan dowladoo kale hadda dhalinyaradii waxaweye waa bilaa shaqo shaqo ma hayaan dhalinyaradii haddii hadda loo tababaro dowladoo kale wadanka alxamdulilah dowladii waa jirtaa waa shaqaynaysaa Een, haddii dhalinyaradii loo tababaro inay bartaan sida biyaha loo xidho een, sida loo kalluumaysto sida maaragtay farniijariska kuraastiya loo sameeyo farsamooyinka gacantoo dhan waa baahi aad u jirta waxaana isleeyahay dhalinyaradu way uga maarmi lahayd tahriibtii iyo waxyaalihii la midka ahaa iyo ninkii dhalinyarada iyo imika secondary ama jaamacad ka baxay reerkooda haddana halkan usoo fadhiya ee weli nolol kasii sugaya ee isagii waxaweeye u baahan beri kamal inuu reer samaysto mustaqbal samaysto yacnaha waa arrin aan u malaynayo hadda inay boqolkiiba boqol baahideeda taagan tahay waxaana aan aan usoo jeedin lahaa ama aan kula talin lahaa dowladoo kale ama hay-adaha dhalinyarada een een arrimahooda een een ka shaqeeya oo kale in arrintaas si deg dega een baahi maadaama ay tahay baahi taagan in wax looga qabto
Eh, isla su-aashaas fariinta aada isdhihi lahayd gudbi ugu fiican maxay tahay fariinta aan gudbinaya waxay tahay hay-adaha dowliga ee dowladda s- ee federaalka soomaaliya inay dhisaan iskuullo lagu barto farsamada hadda waxaan ogahay ee, laba iskuul inay jiraan oo ah farsamada lagu barta laakiin aan la ogeyn in la baahiyo kuwaasna oo la ogeysiiyey dhalinyarada farsamada inay bartaan lagu baraarujiyo
maxamed eh, isla su-aashaas Een, kolley ani ma rabo een, inaan fariin diro ma- ma- dadka ku jihaynaysa meel cidla Een, waa qasab in markaa xirfad badata baahideedii ay jirto Een, marka waxaan dhihi lahay hala daraaseeyo een, baahiyaha dalka ka jiro Een, kadibna hala barto waxyaabaha xirfadihii baahiyaha isdaweyn lahaa Een, hadda dalkeen oo kale baahida ugu badan bimacnaa dadka hadda ma- kolley markii la dhahayo xirfad bimacnaa waa in nolol lagu samaystaa marka baahiyaha jiro oo dadku maanta ay wada dalbayaan een, ha laga fikiro hadday ganacsi ah lehed hadday xirfad kale ahaa laheyd waxa markaas baahi dalka ka jiro een, een, een, ha lagu dadaalo wixii kale oo soo bixi doonana ama ama ama baahidooda ama k- capacitygii qo- awood- karaankii qofka oo waxaas wax kusoo saari lahaa markay suuragal noqotana ha laga sii fikira waxyaabaha dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin In- intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay nagala qaybgelayeen jaamac shiil muuse iyo maxamed cabdulaahi dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin
Thank
barnaamijkaasi madasha dhallinyaradana dhegaystayaal waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayey waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaan idinku wareejin doonaa islamarkaana inoo guud mari doona nuur xasan nuur
mahadsaned cabdixakiim haddii aan ku horeyno horyaalka talyaaniga ee syria aada kooxda kubadda cagta yuventus ayaa kordhisay dhibcaha ay kaga horeyso kooxaha kusoo xiga kadib markii ay xalay saddex gool iyo eber uga badisay kooxda farosinone waxaana goolka koowaad daqiiqadii lixaad ku furay ciyaaryahan paul dibala oo keenay goolkiisii ugu horreeyay tan iyo bishii novembar goolka labaad waxaa ku xijiyey ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara leonardo banuji halka uu ku soo khatimay ciyaaryahan cristiano ronaldo waxaana ronaldo uu goolkaasi dheliyey daqiiqadii saddex iyo lixdanaad isaga oo isna kordhiyey gool dhalinta horyaalka talyaaniga uu hogaaminayo yuventus waxay hadda afar iyo toban dhibcood ay ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee napoli oo axadda la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee torino sidoo kale laba kulan oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ee serie aada ayaa waxa ay dhici doonaan caawa fiidkii marka ciyaarta ugu soo horreysa waxay dhex mari doontaa kooxaha kalari iyo parma halka milan ay booqan doonto kooxda atlanta ciyaartan ayaa waxaa la leeyahay waa tan ugu xiisaha badan toddobaadkan sababtoo ah labada kooxood ayaa waxay ku dagaalamayaan kaalinta afraad waxaana u dhexeeya farqi hal dhibic oo keliya atlanta ayaana ciyaartaasi ka dhici doonta garoonkeeda bergamo ciyaaraha kale ee isla zariicada talyaaniga kuwooda ugu xiisaha badan axadda ayay dhici doonaan qaarkood waxaana ka mid ah ciyaarta dhex mari doonta kooxaha inter milan iyo samdoria samdoria labada kulan ee ugu dambeysay waa laga badiyey halka inter ay iyadana kulankeedii ugu dambeeyay ay hal gool iyo eber ku badisay lazio waxay booqan doontaa genawa impoli iyo saswolo ayaa is arki doona biri galab halka kievo birona ay aadi doonto kooxda kubadda cagta ee udines dhinacaasi iyo sbain hal kulan ayaa xalay dhacay aybar iyo getef waxa ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah ciyaaraha kale ee laliga waxay dhici doonaan galabta iyo biri kooxda selta vigo waxay la ciyaari doontaa levente halka kooxda horyaalka hogaaminaysa ee barcelona ee caawa garoonkeeda camnu ku martiqaadi doonto kooxda real valadol real sociedad laganes ayaa fooda isdaraya atletico madridna waxa ay boqon doontaa kooxda kubadda cagta ee rayo valacano axaddana kooxda real madrid ayaa waxay martigeli doontaa kooxda girona halka valencia ay fooda dari doonto kooxda sbanyol sevilla oo ku jirta kaalinta saddexaadna kaalinta afraad aan iraahde waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee viareal bundesligaha jarmalka kulan xiise lahaa ayaa xalay waxauu dhex maray kooxaha bayer munikh iyo augsburg bayer munikh laba jeer ayay ka daba tagtay kooxda augsburg oo gool uga hormartay waxaana ciyaartaasi xalay taariikhda galay goolkii ugu horreeyey oo ay keentay kooxda augsburg waxaana uu ahaa mid uu iska dhaliyey ciyaaryahan leon grenza waxaana goolkaasi uu yimid ilbiriqsigii saddex iyo tobanaad waxaana uu noqday kii ugu dhaqsiyaha badnaa ee laga dhaliyo taariikhda horyaalka dalkaasi jarmalka ee bundesliga goolash bayer munikh waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah david alaba oo goolka saddexaad u dhaliyey halka labada kalena uu saxiixay ciyaaryahan kingsley kuman oo dhaawac looga saaray ciyaarta waxaana laga yaabaa in uu seego ciyaarta koobka champions leaga ee bayer munikh ay ciyaari doonto toddobaadkan ciyaaraha kale ee bundesligaha jarmalka sabtida maanta ah haddii aan fiirino kuwooda ugu xiisaha badan kooxda kubadda cagta ee herta berlin waxay la ciyaari doontaa werdi bremen menz iyo wolfsburg ayaa is arkaya libsig waxa ay booqan doontaa stuttgart hovenheim ayaa gurigeeda ku martigelin doonta kooxda kubadda cagta ee hanover halka kooxda horyaalka horkacaysa ee brushia dortmond ay ciyaari doonto maalinta axadda ah dhegaystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur dabcan dhegaystayaal haatanna waxaynu ku wada nasan doonaa dhinacii kaalmaha heesaha waxaynaynu haatanna aynu waxaynaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka cabdihani xaashi cabdilaahi iyo weliba hadoon doon
lama tego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa dabyo way olola shiday wuxuu daaraa matego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooxaasha qabin kalka calamada dashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje kumuu daarine jacaye adoondoonan waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooxaasha qabin kalka calamada dashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje kumuu daarine jacay adoondoonan caashaqa adoondoonan
heesta hadoondoonan iyo codka cabdixani haash- xaashi ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo inta aan hawada ku kulmi doonno galabta afarta waa anigoo ah nuur iyo cabdixakiim iyo weliba bashiir abikar oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel dooxyo weyn oo u daadsoo rogmaday dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel dooxyo weyn oo u daadsoo rogmaday adoon doon raaci weli intuu ku dumay habeen mawjadi bisha kahaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidhaa hamoodin daroorintii inuu daad kula tege hamoodin daroorintii inuu daad kula tege kumuu daarine jacaye adoondoonan adoondoonan ee ka jooga doondoonan adoondoonan caashaqa adoondoonan adoondoon raaci weli intuu ku dumay habeen mawjadii dusha kaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidhaa hamoodin daroorintii inuu daad kula tege hamoodin daroorintii inuu daad kula tege kumuu daarine jacay